ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho hay-adaha warbaahinta iyo qaar ka mida xildhibaanada baarlamaanka ayaa dareenkooda ka muujiyey xarigga wariyayaashaasi maxamed ibraahim bakistan waa xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka waxa uuna cambaareeyey xarigga loo geystay wariyayaasha runtii ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed waxa uu u arkaa xariggaas in uu yahay mid aan loo marin waddadii sharciga ahayd isla mar ahaantaana maaragtay sidana noo soo sheegay in xaruntii la xiray isla mar ahaantaana cawi daahir salaad oo hadda biyaha barnaamijka doodwadaag iyo cabdullaahi xirsi oo ah agaasimaha africa ee t v-gana xabsiga loo taxaabay isla mar ahaantaana maaragtay sida ay noo sheegeen qaar kamid ah mas-uuliyiinta maamulka telefishinka waxa ay tuhunsan yihiin in loo haysto barnaamij dood wadaag ah oo ka baxay t v-ga oo isla mar ahaantaana dawladuna ay si uun ay u qoonsatay isla mar ahaantaana sidaas loo xiray balse sida caadiga ah qofka wariyaha ah waa muwaadin waa la dacweyn karaa waxna wuu dacweysan karaa laakiin sideedaba waxaan banaanayn waxa ah maaragtay waxaa haboon in horta meeshii wadadii dariiqii saxda ah loo soo maro dembiyada lagu galo saxaafadda sideedaba maaragtay waa madani maxkamadda looga soo jari karaa warqad isla mar ahaantaana dacwadaa laga geyn karaa iyagoo shaqeynaya oo xafiiska aan la xirin oo dacwadoodu socoto ayaa markii maxkamadda dembiga ku hesho ama ku weyso ay go-aan ka gaari kartaa laakiin waxaan la qaadan karin waxay tahay in xaruntii ciidan loo diro la gebagabeeyo wariyaashii la xiro khalkhal la abuuro taasna waxay muujinaysaa maaragtay bisayl la-aan iyo in si uun haddii loo fiiriyana khalkhal gelinaysa warbaahinta madaxa bannaan sidoo kalena agaasimaha machadka cilmi baarista heritage cabdirashiid khaliif xaashi oo ka jawaabayay sida ay ula muuqato xarigga wariyaasha t v-ga universal ayaa yidhi runtii waa wax laga nafo lagana yaabo in wariyaasha la xiro wariyaasha shaqay ku jiraan waa macnaha loo baahan yahay soomaaliya aada loogu baahan yahay weeye marka in la xiro oo wariye oo cid buu wareystay ninka universal iyo cawil daahir salaad waa idaacad weyn oo la yaqaano cawilna waa wariye caana oo ilaa anigu de waa labadii kun buu muqdisho ka shaqeynayay waroo dhifka iyo dhifkii inay maaragtay waktigaas arba-ad ku kasanayd maaragtay son afrid dadkii la dagaalamhayo wey waroo dhifka iyo dalkan laga saaro oo dadku ay hadli karaan shacabku hadli karaan markaba sigid waxaa raba inay shabaabka dadka ka qabato oo inay wariyaasha kusoo noqdaan wax loo baahan yahay maaha waana waana haddii wariye la xirhayana dastuurkay ku caddahay sida loo xirhayo haddii sal dambiyeed ku jiro waa in maxkamad laga soo qaato waaranti laga soo qaato maxkamad soo siiso haddii maxkamad ay waaranti soo siisay oo sal dambiyeed lagu hayo markaas waa loo leeyahay ad bay wareyseen iyo wahadleen waxaas waaas waxa loo baahan yahay saayo looga baahan yahay maaha shacbaha iyo wariyaasha iyo dadka fikradooda maaqana xuquuqooda heraan oo waliba dawladda iyo dadka baawarka ay hubka haysta ay tacaburin oo kusoo jeesan ayaga inay aadaan weeye meelaha looga baahaya inay inay wax ka qabtaan oo amniga la xiriirta diini maxamed diini oo ah xoghayaha hay-addan dawliga ahayn ee soshensa ee magaalada muqdisho xarunteedu ay tahay ayaa isna dareenkiisa ka dhiibtay xarigga wariyaashan anoo ku hadlaya magaca soshensa waxaan cambaareyneynaa xarigga la xiray wariyaasha cawil daahir iyo cabdullaahi xersi kulmiye agaasimaha universal magaalada muqdisho waan cambaareyneyna waxaan u aragnaa inay tahay dhaqan ka haray dhaqankii hore ee dictatorshipka waxaana leenahay waxaana leenahay waa in waan waxaana leenahay in waxaan codsanaynaa in la sii daayo nimankaas shaqadoodii iyo muhiimadoodiina loo fasaxo xorriyadoodina dib loo siiyo cismaan cabdulaahi guure waa agaasimaha rediyo kulmiye waana suugaanyahan waxa uu fakarkiisa ku cabirayaa hadal iyo suugaan
falasin waxaan u arkaa xariggaas inuusan sax ahayn iga universal agaasimayinkii bariga africa cabdullaahi xarsi iyo weriye cawil daahir salaad ayaa xiran xaruntii gutiigana weli albaabada laysu kurto ma shaqaysan ayaa la yidhi laakiin uma arko sababtoo ah marin kasta saxaafadda in ciidamo inta loo soo diro ay albaabada isugu dhuftaan sax maahan dariiq sharciga in loo soo maro waayo qofku waa muwaadin laakiin markii wax laga tabtaro in ciidan inta loo soo diro weerar lagu soo qaaday albaabada la isugu dhufto nadaa ma aha marka dawladda waxaan kula tali lahay nidaamkaa in la bedelo oo si sharciga loo maro ciddii dembi lagu haysto marka toban jeer ayaan dhahnay oo aan u sheegnay oo aan idhi xorriyadda saxaafadiyo xurmeeya warbaahinto xaqa dhowra weriyaha xakamaynta hadalkiyo dilkiyo xarigga joojiya xildhibaan cabdi xaashi oo ka mida baarlamaanka soomaaliya madaxna u ah guddi hoosaadka saxaafadda islamarkaana ka qayb galay doodii ugu dambeysay uu qabtay weriye cawil daahir salaad ayaa ka warramaya haddii bal sababta xarigga weriyayaasha ay tahay doodaasi iyo in kale
aniga iyo xildhibaan maxamed cabdi yuusuf waxaan ka qayb gallay dood wadaag dood wadaagaasi arrintuu ahayd xaaladda dalku uu maanta marayo iyo sida wax loo qaban karo waxaa weeye xildhibaan xaq buu u leeyahay shicibka inuu warbixin siiyo uu xaalada dal kala hadlo shicibkuna ay su-aalo ay weydiiyaan xaq bay u leeyihiin idaacadduna de waxa weeye waa warka adduunka yacni dalka iyo adduunkao dhan inay wargaarsiiyaan waxay u samaysan yihiin wey marka dood wadaagaas yacni aanu gallay haddii uu dembi jiro ama wax la dhibsanayo horta annaga oo xildhibaanada in la weydiiye ahayd laakiin miidiyahaas iyo weriyayaasha la xiray wax shaqo ay ku leeyihiin wax shaqo ay ku leeyihiin oo dembi lagu xiro ka dhalan karaa ma jiro dadweynaha su-aalahan na weydiiyeyna dembi ka dhalan karaa ma jiro kolkaasi waxaan u arkaa anigu sharci darro ayay ku xiran yihiin oo xuquuqdoodii ay xaqa u lahaayeen lagaga qaaday intaas ayaan qabaa meesha waxa ka dhacay inay tahay ma aha markii ugu horreysay ee la xiro wariyayaal waxaana ay guud ahaan xarigga wariyayaasha iyo dilalkooduba ay ka noqdeen dalka soomaaliya mid joogto ah taasoo dadka u dooda xuquuqda suxufiyiinta iyo xorriyadda hadalkuba ay u arkaan weerar loo geysanayo madax bannaanida saxaafadda iyo xorriyadda qofka waxaa dhegaystayaal naga xasuusinaa inaanu isku dayna inaanu la xidhiirno mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah balse waa inoo suura geli weyday